may waladeerey wuxuu dhadhawaamay nama jaramay మా ఇండో కుజ్జురింత నరకకీక అన్న అడ్డగదాయిలే ba man hayna mayhe masawirka nuuren wara ఓమ నదీపాల కడ్డగైసం నూరది wa oma nayf aasu amay fo aasuwa hadabala mukungahay sidee kunkooy unigi oo gaaday oo kunhayta soo hagaaday hayinka dar iibal mooshiidii wayisheeneeya yeedo lam lama kuma oo baakad nusnusyo eh lisheeni lam konton garaame eh lam haba ho qaatob sidikun makidhaaga sidii baakad hanlay ho lam haba qaat sidikunay dhiibas makidhaaga maa kor qarto ama may dhow ayaantan wajagayoahe hadda hagaade poolana ninkana seehiyay Oman nadif, nabunsi hataw, nocse may aragaw, Norway i German, oman nadifa taala, nugal i boosaasa, naasaxab rood i hargeysa, omo nadifa taala. Nacbase way aragay, nadaafadiya shaa'idaha, nan aragi.
bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal kulanto fayla hamiin fayla ha ka dhowaada barnaamijka kulanka warsan oo isinku barteen hamiin walba inta isinku dhugunsataan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo madili kuraaw hamiinnimada jimcade hamiinnimo arbaayo khamiisniya galay taariikhdan iyo kabaaganto tumii kowda bili koowaad sannadda labada kun tumiyo toddobada qodobada barnaamijka kulanka warsan oo dhammaado isinka dheega doonta unan isinka hayn akhyaare weliba markaas ku mid ah magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya ayaa weliba markaasi iyo geega ku dhiidaya doorasho markaasi ay lisla sugaayay in badan taasoo laka doordaay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya iyadoo markaasi ay guddoonka baarlamaanka soomaaliya iyoon tartamayeen ilaa iyo weliba afar musharax ayaa weliba geega markaas ku guulaysaday guddoomiyaha baarlamaanka waan guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka soomaaliya markaas lan doorday maxamed sheekh cusmaan jabaarey oo markaas si- afartii sana ee laha dhaafi weliba afartan sana uu iska darsada doona mayse ballanqaadi markii markaasay la- la doorday guddoomiyaha baarlamaanka ee brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaarey sa- afartii san laha dhaafi ballanqaadi markaasay u sameey may ku fuli barnaamijka kulanka warsan yoo namaadan haddii ilaahay biyun alle kunaada isinka dheegi doontan saasaatoo barnaamijka kulanka warsan oo namaada intii kuguda jarna akhyaare weliba markaasay isinka dheegi doontana cabdirashiid maxamed xidig oo sukumada ay musharaxiintan tartamaasi guddoonka baarlamaanka iyo weliba markaasee uuse ku hadlay guulo markaasee uuse deeri brofesor maxamed sheekh cusmaan jabaarey weliba markaas hambaliyan diray guud ahaan shacabka ku nool dalka soomaaliya mayse ku eri guuldaridii markaas geega uuse ku deeri intuu ise naqada guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya afarta sana ee dararta barnaamijka kulanku warsan iyo nimaadonka dheegi doontan kuleed markii doorashadii dhammaatay khudbad ismeeli ku jeediye cabdirashiid maxamed xidiga saasaadoo barnaamij kulanku warsan oo nimaada untiin kuguda jarna akhyaaree weliba markaasi ay isinka dheegi doontanaan weliba dhinii koonfur galbeed sidaa waa xaaladda degmada berdaal ee gobolka baay xili markaasi ay deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ayay ku teeganta abaaro saameyn ku weelatay dadkii weliba duunyada sababtii intii xoolo badan markaasi iyo dhimadaan iyo weliba dhimasho saddex qofood ee degmada yeed iyo horeenka dhiidi barnaamijka kulanku warsan ayaa ka dheegi doontaan guddoomiyaha degmada bardaale ee gobolka baay weedow cali xasan oon waraysi dheer markaasay siinku hayna saasaatoo barnaamijka kulanku warsan oo namaada untii kuguda jarna weliba markaasay isinka dheegi doontana xili maamul koonfur galbeed soomaaliya wi- madaxweyne ku-xigeenka maamulka koonfur galbeed soomaaliya uuse magacaabay guddiga korseedowga abaaro koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba markaasay geega guddigaasay raashiin iyo weliba dharanaska jaran iyo deerseena kaam ku mid eh kaamamka ka yaalaan gudaha magaalada baydhabo haddaba raashinkaas lideersii mee eyo walantaray shacabka lideersii may ballanqaadyeelan samey ee markaasay deersii gurmadkaasay barnaamijka kulanku warsan yaka dheega doona noo waraysi dheersiin kahayna aadan cali aadan carab oo markaas eh ama ku tirsan guddiga abaaro koonfur galbeed soomaaliya waanu siiyey guddoomiyaha waa guddoomiye ku-xigeenka dhinaga siyaasadda wili ammaanka degmada baydhabo saas haddaba barnaamijka kulanku warsan oo nimaada intii guda jarna weliba markaasay siin kahayne macad ku mid eh macadyada markaasay magaalada baydhabo kiyaalan yo weliba markaasay ama ero weliba magaalada geega baydhabo laga furay macad ku mid eh macdooyinka markaas walbarashada macadkaasay maylika magacaabe eesee ku qiibgali maylika barada doona mayse markaasay bulshooyinka koonfur galbeed soomaaliya usan haaya barnaamij kulanku warsan yaka dheega doontaan macadkaas oona warbixin siin ku diyaarini saas haddoo barnaamij kulanku warsan oo nimaada untiin guda jarna akhyaare weliba markaasay siinka dheega doontana qasa waa dagaal khasaare jeesidiya weliba markaasay isku dhiyay magaalada aabudwaaq ee gobolka galguduud ee bartamaha dalka soomaaliya dagaalkaasay eese aan dhexay may khasaare ee ku dhaldi barnaamijka kulanku warsan oo nimaada intii guda jarniya akhyaar ay ku dheega doontaan u soo faahfaahsan qodobkaasay saasaatow qodobkii ee barnaamijkuna qaadaana weliba markaasay isnaqday degmada doolow ee gobolka geda weliba markaas la sheegaha intaha kabadayta mooto bajaajda ama mooto dhugdhuglayda taasoo markaasi shaqo awuur u naqati dhallinyarada baadamuundada hayti ee ku nool hayti degmada doolow ee gobolka geda barnaamijka kulanku warsan yaka dheega doontaan una markaasii codsiin ku hayna haanoo ku tirsan shacabka ama dhallinyarada shaqo awuurta lansamey islamarkaasan iyo kashaqaystayan bajaajtasay qodobadaas iyo qodobo kaleed yaa barnaamij kulanku warsan ooga ka dheegi doontaan barnaamijka weliba siin saare islamarkaasayna intaasiin ku jeedi doona anoo saaxiibkiin siid cali muuse maxamed ateera dhiniga farsamada magsarkii makiinada warbaahinta warsan oo ku weliba markaasay insha laga doonay saaxiibkay faysal dhaaw xuseen mar kaleed iyo barnaamijka kulanka warsan akhyaar ay mar kaleed kulanto faylya hawada siin kulanna barnaamijka kulanka warsan ee gudagalaana qodobo dhowr ee markaasi oo ka barnaamijka kulanka warsanka dheega doontaan qodobkan koraynu barnaamijka oo ka kadaafurdaana ama ka bilaabaana waliba markaasi isnagday iyadoo markaasi afartii sano ee madaxweynaha usa dalka ahaaye mudane xasan sheekh maxamuud iyo weliba markaasay dhammaatay islamarkaasayna dhammaatay dowladdii xiliilka markaasi iyo shalhayan xili markaasay la sugaayay muddooyinkan amankaiyo dhii doonta doorashada guddoonka baarlamaankii weliba ku-xigeenadiisa yaa weliba geega magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya iyo ku dhiiday doorashada guddoonka baarlamaanka ee soomaaliya iyadoo markaasay aan tartamayaan mas-uuliyiin markaasi deras ilaa iyo weliba afar musharax oo markaasay iyo iyan sadi ku mid eh degeli mirifla weliba markaasay doorashada geega ku guulaysday islamarkaasayna boqol afartii koow cod helay xildhibaan hore ama xil markaasay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka xildhibaan maxamed sheekh cusmaan jabaari isoo markaasay afartan san ee dareert ilaa labada kun iyo labaatankana markaas landoordii intii usa xilkay guddoonka markaasay usahaaya ama afhayeenka xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya saasaato weliba markaasay ka tartamayay ama islamarkaasayna aan sharxanayay intii usu naqada guddoomiyaha baarlamaanka ee federaalk soomaaliya cabdirashiid maxamed xidig oo useen heli sagaali iyo toddoba codda cabdifataax maxamed ibraahim geesey weliba markaasi usale tumiyo todob waa tumiyo toddoba cod saasaatow idriis cabdi daktar owsena kumadahaya xildhibaanada dowladda federaalk soomaaliya islamarkaasina kujeeda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba markaasi usade lama cod kureed markii doorashada usa dhammaatay islamarkaasina guddoomiyaha landoordii guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jabaarey islamarkaasina marlamaad landoordii iyo markii doorashadaas dhammaatay weliba goobto ankoreyntii ku hadalay guddoomiyaha ku-meelgaarka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya kureed weliba kixigsiday islamarkaasina hambali weliba natiijo feelantiraya shacabka soomaaliyeed cabdirashiid maxamed xidig oo uu safaday intii usu ku guulaysada guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya islamarkaasina usaheli sagaalin iyo weliba toddoba dhibcood haddiba ko cabdirashiid maxamed xidig oo sunkorayntii doorashada markee dhammaatay usa goobta ku hadale guddiga guddiga doorashada xubnaha guddiga doorashada xildhibaanada sharafta leh bahda saxaafadda goorjoogayaasha caalamiga ciidamada qalabka sida iyo howlwadanada baarlamaanka ummadda soomaaliyeed gudaha iyo dibadda meel kastoo joogtaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan jadib sharaf bay noo tahay maanta inaan ku tartamo kursiga ee kuraasta qaranka kursiga ugu qiimsan waxaan runtii u mahadcelinayaa xildhibaanada codeeyey saaxiibkay jawaari oo waan malaynayaa waan soo dhowaynayaa waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo khudbadii oo aada ka jeediyey oo ahayd inaan hoggaan ka noqonayo isbeddel ku dhaca hoggaanka dalka ee xaaladda hadda lagu jiro waxaan rabaa xildhibaanada saaxiibadaya taageerayaashayda meel kastoo ay joogaan inay isku duubnaadaan midoobaan xildhibaanadoo dhan waddankana ay isbeddel macnole ka sameeyaan macno ma samaynayso in la codeeyo oo meesheedii la joogo jawaari waa waan balyeynaynaa oo guddoomiyaheena golaha shacabka afartan sanay soo socota haddii aan la yidhaahdo kuraasta dalku waa badan tahay waxaana rajaynaynaa in isbeddelkaasi saameeyo dalka gudihiisa iyo kuraasta qaranka ee qaababkeeda kala duwan mar labaad iyo mar saddexaad waa hambaleynayaa waa ku faraxsanahay waa ku kalsoonahay waxaan ku kalsoonahay inaan u tartamay guddoonka baarlamaanka waxaan ku kalsoonahay inaan iska macnalo keenay laakiin qofku baan guulaysan lahaa saaxibkii hadduu guulaystay oo hambalyeynaya xildhibaanada qaranka ee halkii isugu yimid waxay matalayaan shacabka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeedna wuxuu inaga sugayaa isbedel haddii aynu taagnaano meeshii aynu taagnay oo aynu taagnaan jirnay oo aan ku noqnoqono waxay noqonaysaa in aynan waxba soo kordhinin xildhibaanada cusubna ay xildhibaano kale kuraasta ka kacsadeen kuwii kalena ay meeshooda fadhiyaan waxaan u soo jeedinayaa mar labaadna ku celinayaa waxaan hormuud ka ahay xubnaha isbedel doonka doonaya in lagu sameeyo siyaasadda qaranka soomaaliyeed waana hambalyeynayaa guddoomiye jawaari waxaan ka codsanayaa mudane guddoomiye guddoomiyaha iyaga baa tahay waa ku doorannay dhammaantaya waa ku doorannay xaruntan horaan u sheegay waa xaruntii xilligii ku-meelgaarka lagu bilaabay laba kun iyo sagaal markii madaxweyne sheekh shariif lagu soo doortay jabuuti waana baarkinkii baabuurta lagu xaraysan jiray xilligii dowladdii gacanka mara u qalanto xarun baarlamaan inay sii ahaato waxaan rajaynaynaa afartan sano inaad la timaado wax ka duwan baarlamaankan sidii uu ahaa qaabkiisa shaqo fulintiisa shuruucdiisa iyo adeega shacabka soomaaliya aad baa mahadsan
kaasee waa weli bahayay xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig ous geeg an tartamayo guddoonka baarlamaanka federaalka soomaaliya islamarkaasayna usa ku guuldaraysidii usoo markaasle koo iyo sagaaliyo toddoba codda saasaato weliba markaasi iyo goobta doorashada ku hadlay markiiya dhammaatay guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jabaarey usoo markaasi la dardaarmi ama markaas dardaaran andari xildhibaanada federaalka soomaaliya ee cusub weli bahaani hor markaasi iyo hadda ka jaran golaha shacabka weliba markaasi uusan daraya baaq ka aadan ama ka eedan sidii wal isbeddel meeltaabadoo lan ku deeri lahaaye siyaasadda dalka soomaaliya weliba markaas uusan mahanagay xildhibaanadii ku qayb galiy weliba mas-uuliyiintii intii uusa guddoomiye cusub ee markaleed markaas londoorada haddaba waa ko maxamed sheekh cusmaan jabaari guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya oo armoosi weliba armo kaleed uusa ku hadlay markii la dooradii
mudanayaal hori horaa waxaan jeclahay inaan maanta khudbadna hawsha qabsada waxaa loo joogtada keliya mahadcelin waxaan mahad gaara u celinayaa guddoonka shirguddoonka ku-meelgaarka oo loo wada howlaha doorashooyinka mudane boqore guddoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo dhammaan xubnaha guddiga doorashada oo sida habsamida usoo fulay iyo shakaafiyada leh dhammaan howlwadeennada baarlamaanka oo ayaan habeenii maalin usoo jeeday oo usoo jeeday howlaha iyo warbaahinta oo shacabka soomaaliyeed u gudbinaysa hadda howlaha meesha ay marayeen iyo dhammaan mudanayaasha golaha shacabka ma jiro maanta qof laga guulaystay ama qof guulaystay waxaa guulaystay shacbiga soomaaliyeed waxaa guulaystay golaha shacbiga soomaaliyeed baa guulaystay arrinta oo doorashada guddoomiyaha looga dhigay qarsoodi xikmadda ku jirta waxa weeyaan in uusan ogeyn cid u odaysay cid ka odaysay saa daraaddeed saarnaan u ballan qaaday waxaan ballan qaadayaa inaan si dhexdhexaad ah ku hogaamiyo howlaha howlaha golaha iyadoo aan dhammaan isku ra'yi garanayno mahad gaara aan u jeediyo culimada bulshada dhallinyarada hay-adaha amniga iyo xildhibaanada shacabka leh howlwadeennada golaha shacabka haweenka iyo hooyooyinka soomaaliyeed ee golaha fadhiya siyaasiyiinta dhammaan muwaadiniinta nagala socotay baa ibanbaahinka soomaaliyeed ee daafaha meesha jooga waxaan shacbiga soomaaliyeed ha noolaado waxaa la dhinkanay dimuqraadiyad shafaafi ah wixii inta ka dambeeya waxaan ku wada doonaa habka dimuqraadiga ah waa maasantiin magaaladana ku fadhiya waxaan ka codsanayaa in aa inta ka dhiman xubnaha golaha xubnaha
kaasi weliba guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka soomaaliya brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaare uusi ku hadlay qaabka markaasay geeg andhiidi doorasho islamarkaasi in uusalanka doordi maadgaaren markaasi uusan nagaay xildhibaanada federaalka soomaaliya han cusub weliba han ee horey aan ku tirsan xildhibaanada kureedda hadda waliba qadka si toose ankajare abshir maxamed nuur mandela oo ka mid ah wariyaalka koonfur galbeed soomaaliya islamarkaasina uu soo goobroogkaayo qabanqaabada guddoomiyaha baarlamaanka doorashadii iwlib ilaa ilaa alxaatan ama xilligan markaasi uusi ku sugayo magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya abshir n waliba markaasi faahfaahin oo siyaase qaabkii markaasi geeg doorashadan dhiidi kureeda hadaleynta ankuyn ee magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya geega iwliba oo nimaadu markaasi la kahaya
runtii way si rasmi ah andiyay doorashadii guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya oo markaasi yoan tartamayeen afar xubnood oo shalay cabdirashiid xidig jawaari abdisaax ibraahim miisay iyo idriis afartaas qof iyo guddoomiyaha tartamaasi isla markaasna xildhibaane baarlamaanka federaalka soomaaliya rabnimadii way bilaabeenna sidii markaasi lambalankiusi garbaha ama saaxiibtinimo ku dhexaysay iyo aan doorada lahaayeen qabanqaabadan runtii waxay tagto dhiidlahan ku shaqeeyay guddiga doorashada maalmo ka hor bay ilaamiyeen jawaarigina wayba usuuna islamarka guddiyar guddiga doorashada ku rid waxaan la sharaxay ku rid markii dad badan ama munaasabad badan magaalada muqdisho ku dhiyeen markaasay laku codsadaayay sidii us markaasay markada hanisteegi lahaayay musharaxnimada guddoonka baarlamaanka sun sheegay inus aqbali saasna guddo haniska sharaxi iyo sheegay habeenkii xalay ahaay ilaa iyo ilaa iyo raabnimadii way badbeeray barnaamijyo markaasi ololo xoog leh oo lambalanka kale markaasi riyaay way baana eed xooga ina saareeyay lamada musharax cabdirashiid xidig iyo jawaari iyo oo markaasi lamada garab ama lama garab bugi meelo ku dhalatay qaaran ololaayeen cabdirashiid si oo markaasi group aan helan ama beelad doorad markaasi guddoonka baarlamaanka aan hela kubaadana qabiilka ama qawmiyadda digil mirfanyana sidii markaasi qaybo kale ahira yaan aan heli lahayti inkastoo fikrida badan jaran haddana wayba jaray in markaas roor oo markaasi wayba jaray isgurubeysi oo nambasuba kale markaasi gabay garabkii jawaari yeefantii markii dambe annakaatito markaasi guulle gaansi ka dhigahayaan markii oo gudaha hoolka laha gari loobin badan dhaqdhaqaaqyo badan yay weyla ku dhiyeen dad badan oo lan filada ini jawaari oo sii doonaan nan meylisna markii laka helay meelanaba ku mirnayna dadka oo markaasi madaxtinimo madaxweynenimada sharaxan yoona galaangal weyn iyo meelo ka lahaayan si oo markaasi jawaari guddoomiye baarlamaan hela qayb kale ama digil mirfil oo madaxweyne aan tartamo yoona meelo aan ku bana wayba jaray marka arrimo waaweyn oo markaasi musharaxiinta madaxweyneyaalka yoona markaas gacan markaasi meelo kumuuqayo leyn runtii jawaari wayba meelo ku helay garab weyn isla markaasna wayba argaxday lama qof saaxiibahaayen oo markii hore isku ogaayeen inay cabdirashiid xidig bisi oo shariif xasan wedadi la siiy isla markiiba isla hilaabnimadiiba dhibaar ka bari ismila ku dhaladay saasna way bahabatay inay markaas wareeg dhamaadba meelahan kubana wareeg kowdba usu jawaariha kabaha oo markaas iyo shal helan jawaari wuxuu helay boqol iyo tob boqol iyo afartii ku cabdirashiid xidigna hela sagaalan iyo todoba cod cabdisataax ibrahim geesidaas oo kale isuuna hela tumi todoba cod lama codna hela cabdi daktar idris cabdi daktar isuuna saas ka hela sidaasna guuli karadta jawaari marka taas yee hambalyada iyo guud ahaanba magaalada muqdisho wayba amna oo markaasi id lanka faraxi soomaalida degan qaybasha shargadisan rasaas kordhafidow iyo markaasi feesta ama ama banaanbaxyo oo kale ah oo markaasi lakamuujiyow abahowka jawaari marlamaad
abshirow sidaada sheegtay cabdifataax maxamed ibraahim geesey weliba idriis cabdi doctor oyoona digil imirafle ay ku jeedan deegaanada ayaa tartanka ka jaran tumi todob cod weliba lama cod iyo markaasi helen kureed markii hadalhaynta maalmoon hayto intii codfeer hela doona cabdirashiid maxamed xidig markii jawaaray xilka uusa markaasay ama lanka dhabaaq intuusa guddoomin baarlama tartankan uusa ka heli boqol afartii kow coda marka shucuurtada haddii oo hadalen cabdifataax weliba idriis cabdi doctor
والله شعورتي استدلتي وقلوبنا وان إيه نصرها سلاين إنك استمرتي أو أعتقد السوي بحشة سلاين أردك أهي جاي جيسي إيو إدريس أبستر يهلا دولان إني وريق لما تهدي لن نقل يهري دولان إنك استدلت سوي بصدنا بقياسين إنك حسك إيو جواري دولان iyo geesayna codod hela doona laakiin cododkaasi marki dambe aan wareegi doona jawaari yaa marki horeba laka xisaabtamaayo nasiib waaba wareegi kowadba jawaari kakabahi hataa cododka oo idris abtaftar helay iyo geesay helan haddii oo xidig hataa lanka dare jawaari saasba guuli kagabay saas saasaa guulaysa anka dambayntii maadaama berey la astay intii lamada guddoomiye ku-xigeen markaas la dooran doona doorashada madaxweyne madaxweynaha ama markaasay la astay maadaama aad geega ku sugnaaytay xarunta golaha shacabka
xilliga oo madaxweynaha doorashadiis dhii doonta wayba laku sugay guddoonka habta cusuban guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenadiis oo berle dooran doona iyo kulan suubsud doonaan iyo guddi doorashana hakan isuubi doonaan guddigaas doorashada iyo eelaamiyi doona qaabkaasaa ka dayarasa marka kusamihii oo guddoonka baarlamaanka iyo guddiga doorashada haddii guddoomiyaha ansuubiyan iyo guddoomiye ku-xigeenadiiyo uliswadan iyo meelo ka dheere guddi cusub yaa markaasi guddoonku hata oo rasmiga ah yaa suubiyaha kubacdana guddigaasa ka dhalaaqi doona xilliga oo madaxweynaha marka wabaa la figadayni qiyaastii nagadi doonta labaatii siyeedka meelo banaah abshir inka dambayntii qabanqaabada n madaxweynaha ama musharaxiinta anqacada magaalada muqdisho si ndareerta qabanqaabadii
runtii dhaaqoogla iyo jare xasan sheekh maxamuud galaan galweyn iyo meelo kaleey sidaas oo kale sheekh shariif sheekh axmed oo usuuna midlan hadal haay ini marka hanagada maadaama dadka weliba wayba sheegeen lamadun lamadun oo mudane iyo musharaxiinnimadii musharaxnimadii banaan ataala lamaduna badanaaba inta badan haayan sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud iyo idlan hadal haay ninkaas musharaxiin kale oo wugina jirta laakiin hadanhaynta labadoona ka badan waana walaha bahad doona ma og wareegi musharaxnimadun iyo lobinkun wayba isbedelaasa badanaaba marka hore waa la sheego maane markii aan damboyto oo saa adoonka damboy iyo isbedel weyn badanaaba siyaasadaha tabatiidi oo kale jawaari iyo xidig oo markii hore xidig inin hoog daylan maleeyay oo jawaari isdhaxalay isbedel weyn suubi iyo dadweynaha oo digilimrefle oo muqdisho iyo ciidan kahan jawaari oo taageero weyn weyni isdhexalay heli iyo oo markaasi ku horeyn saameyn xoogna kuwaalati koonfur galbeed xaaladii iyo dhibaatooyinka abaareed oo koonfur galbeed ku jare iyo xildhibaanada koonfur galbeed oo labadii maamulka damboy kadib ku hadalaayeen abaaro iyo dhibaatooyinka koonfur galbeed ku jare taas yaa kaalmaytay jawaari marka marka musharaxin musharaxiinta madaxweynaha anteegan yoona maalmo hanka damboy ama saacado hanka damboy iyo isbedel hoogaya laakiin hadda waa la saadaaliy kora ma jiraan idan maasan abshir
aday mudan kaasi waliba abshir maxamed nuur mandela oo markaasi ee waryaalka kasugo magaalada muqdisho caasimad dalka soomaaliya isla markaasina uu isla dareeray doorashadii guddoonka baarlamaanka federaalka soomaaliya weli barnaamijka kulanka warsane dhugunsa ay taakhiyaara idaacadda warsan ee magaalada baydhabona kula dareertan qaybo hore barnaamijkana ku guda jarna
بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين العامل جنرال فرنجر arwada alaabgelyooga hafiise ii ido ee alaamin abshir sida iidoysada is aroosamadun waan istareyha arwidi liin oomanayay imbadan unusugaani arwo alla aamin general farneejar baydhowniin kuwaytay alaab wareeg wayka oombahi ilaa walijeela uurkaana anroona alaab wareeg ebadsee ba'arlaadan leenka aragna ariitii'ada endhigtooba madii uloosee ismootidoona haato iritoonku bahaanee obow obowdhay ka guraasa hoo ada daneeyaasa adduunya lama beri waaha aradaa qanciisoy arwo al'aamin mudoo hanku adeeg alaab oorjinaal ee isdiida laha saaray afar meelodaha ku jabti liin eraan ilbaydhawo laylikiin kusuubiya injineer aalami ee wal eeshiyaan walhabari ley adaka aalas ka ilma dhammaysadiya arwuda siinhayte afley ay unnu siinkashi sheegne bulshoy kooyanii la araga arwo al'aamin jeneraal farneejar ooyi olmo dhawaaw obsidii aarma gudaaw ariidhul huba hoo ale'eta aradaa ii owlaadaa ehelkaa ii ashiiradaa martiidaa ku ajabi idaa ii hafiiskaa hanku eleegoymado arwada moobelka eh arwo alla aamin aamin aamin aamin alaabto fara badano moobilka ee arwo alla aamin iyo siinhayte
qaybo hore barnaamijka kulanka warsan ee dhuguunsida ay tahay idaacadda warsan ee magaalada baydhabona kula dareerta akhyaar ay meeloolbi siroogtaan weliba un hawada siin kulanaa hamiin fayle kulanta fayle qodobkiiga barnaamijkuunoo ka qaadaana waliba markaasi uu sinagadaya iyadoo markaasi deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo ku jirta abaaro markaasi iyo saameyn kuwalti dadka sababeen dhimasho xoolo badan iyo weliba markaasi degmada berdaale ee gobolka baay koonfur galbeed soomaaliya laha ku sheegahaya iyana inti markaasi kumidata deegaanada markaasi abaarto ku jirta si uun olan ku ogaanaa qiimeynta abaarto iyo weliba markaasi una qadka teleefoonka kala xiriirna isla markaasayna abaaro ku jir degmada berdaale ee gobolka baay deegaanada kale hooskoon kuwaraysanay weedow cali xasan oo ee guddoomiyaha degmada berdaale ee gobolka baay faysal dhaawa xuseen iyo armo weliba armoos oo abaartay weliba armooyin kale ku waraysaday
walaalkan aad iyo aad iyo umahadsantaa waan mahadsansalaanaa dhammaan wariyaalka ee soomaaliyeed inkasta iyo ruwaanka salaamee gaar ahaan wariyaasha koonfur galbeed iyo kuwa ahanoo baydhabo kaasa wariyaashii wariyaalka idaacadda warsan baydhabo iyo si toos aan salaameed waan amaadnagee wadashaqeynta iyo midlasuubiya mamar welbi aan nagnagayaan aan kamaan nagaan ilaahay maadus kule kusabka wariyaasha saamaan nagaan madaas ku dambo waaqay xaalada degmada berdaala guud ahaan iyo markii aan ku hadala degmada berdaala horta waliba degmada berdaala lixdan kilomitr iskuwaara dhinaweeda waajid iyo qasax dheere iyo antuun haduuda kullana mise baydhabo iluuq antuun haduuda kullana wallahi iniga nabadgelyada markuuna ku hadalaana haalada degmada berdaale eedigeed ya ya ya degmooyinkaasa nabadaanka jirta boqolkiiba boqolo maarko laakiin boqolkii siyeeso ishaan waa sheegalo kora waa dhibaato iniga nabadgelyada oo ku jira male sida toose iyo iyo iyo arday inuun hata waa safeyntii nimankii oo hiraagii al-shabaab inuu safayniyaa dadka jarna ciidanka iyagoo koonfur galbeed iyo ciidamada isdaaisweyn ama soomkeed gaar ahaan etoobiya dadaal dheeri oo dalka ku jabmada malay qoriyaya kuubeena jara eediyada dhimida nabadon ku faylan walaalkay markii mudanay howlgaladeenka dambeeya oo sameyn ciidamada booliska gaarka ee koonfur galbeed oo fidhi kale degmada berdaara hanew ciidamada degmada berdaala fadhigu kula horta ciidamada koonfur galbeed soomaaliya booliska cusub koonfur galbeed soomaaliya iyo horta berdaala fadhigu kule iyo gaa iyo ciidamada ama sooma oo oo qeytaan etoobiya oo oo ya ya ya fadhigu sisamo kule ciidamada dawladda dhaha xabsa degmada berdaala boliis ama boliis maay waabtaan makruugaan marka boliiska oo dawladda dhaha iyo booliiska koonfur galbeed iyo ciidanka amasom etoobiya agtaba iyo shacabka degan deegaanka berdaaliya oo sisbuutina jarasadaayeen iyo howlgalladaasi iyo suubiyaaya deegaanadii howlgalladu ku sameyn ciidamada booliska gaarka ee koonfur galbeed deegaanasi aw
wallaahi niyo deegaamada berdaala lakuxukumo dhammaantiyo meeliyo dhaafayaan maarigow walib waa ninka xalay ahay ciidamadan waliba ntiyo ciidamadan howlgalan soo kuguli jiraan meelaha walaajid iyo berdaala andhaxaysa afartan iyo shan kilometer weliba xukunka weda degmada waajid lakuxukumo waa walaq leedaw iyo xalay ciidamadaasi iyo habaryan geedkiyaasana kusii dhaqaajeena miioo leeraw leeraw uridaan leeraw yaha hirgalen ilaa iyo hata waliba howlgalladaasi ka dhex jiraan marka meel ooyo dhaafeen uma argo iyo afartan berjeen iyo nimankaasi lagmalaya uniyo hagaraayaan meelyo dhaafeen ma leh howlgallada ciidamada booliskii wadaan ciidamada amisom oo fidhigana kala degmada berdaala qeybo ku iyana mise qeybo ku eh qayba ku-iin si toosa iyo qayban ku-iin inta badan way buahan marka madaxoo ciidamada koonfur galbeed howlgalka baxaaso oo nimanka iyadanka garan najarta mar oo lamada ciidanba israacayaan howlgal hawada fuliyayaan najarta haddii ooyo hiran ahaan la diyaar laynihin haddii habadi qorkuyan sigooyo ilaahay marjeesi dhaqsa iyo kudiraayoona ciidamo higanka jarale warshasamale ciidamadaas iyo ciidamo hoos jarsadaayo si toosan wada shaqeeyo marka gadoomiye howlgallo ka samaysan deegaanada hoskow degmada berdaada may deegaanadiisin howlgallada ka samaytan fidhiismanka waaldhado haytana saldhagisiinku waaldhado haysantiin wallahi wadaqabayb waa kaashay xaalad siyaasadeedu marka qiibood ammaanka ee saraakiisha ciidamada iyo aragtiyeeda iyo iyokafaydahaytay laakiin hata obsilonku iraayo ini ciidamadaasi obsamadiyo degaan dhibaataya ku diirasa la helo deegamada berdaada makajarta ini fadhiisama meelina kasuubi marka waliba waa saraakiisha ciidanka iyo iyo wasiirada kushugulka le iyo iyo taasinada warshadaya kafayd walaal marka mudan dhinigii ammaankii howlgallada haduuna ku nagan xaaladda bini aadam berdaale ku jarta walninkusheeg bowka
wallaahi walaal xaalada bani aadamnima daddaala ku jirta xaaladiyada liidatigu dhibaatooyinkii lamadii kun sagaalo iyo lamadii iyo dherka la saaraya haddii xaalada nololeed iyo caafimaad laha ku qaada dardaalo walib waa dadka hata degan oo horey deganaa iyo dadka hataha khibara kahay mise degmada gudaaja kukuhayan mise degmada binaansha kukuhayan mise dalka degadiisba kukuhayan hataa kaziyaadi haddii lasicabiro dadka kaakaziyaadi ini badniya iyo lagmalayo kora marka dadkaas oo hantiyo badan bameed iyo roogan aan ku taben baahi iyo oon iyo haraad iyo hoosaase aan ku taben dadkanka mudan dadkanka kubar ka hayan
wallaahi mas-uulooyinka degmada hooskooya waxaa ku baraka ahayaan mas-uulooyin degmada ba hooskooyana ilaa iyo diisor hata dada kubaha kufay iyo birdaada miilgooga waliba birdaada rooga dadoo ilaa majabuurga waxaa ku tagaya birdaada miilgooga waliba kukooyahayna boqol afarta degmi shanta degmi yaala dada kufaya birdaada miilgooga mas-uulooyinka degmada loo hukumayo hooskooya dhammaantiyo meelaan ku barakaanay hata dadka sidii degmada magarag magaragoo leero koro tirada goosaska mudan tirada goosaska hataha ku barakayn deegaanada adasheeda boqol iyo yana kumida dadkaha ku barakay tirada goosaska degmada berdaala deeriya meegaw wallaahi niyo wata waa shalay iyo daraad walihakaziyadi inkastoo hatuu ninkii gudungooyanka maqalka iyo arrintaasi iyo shalay daraadka u dhanaay inkastoo intaasa tirada shalay daraada ninka gudiina walaagii oo shalay daraadka horeeyey ilaa iyo kun lix boqol guud oo kale iyo hadiireen walaakibaakasaay birdaal hatirrugan ama de- degmooyin kumada hadilaa birdaal kuamsa degmada birdaal juulooyinka kuwan kun lix boqol guud oo kale iyo birdaal hatikasugun shalay daraan manka jarma walaahi hakasaay marka qeebo isin oo de- ee, dadkaasay dejiyaasan waa oo dadka deegaanada ku barakeen jaran oo isin oo harumawa degaasa isin ertan
والله ولا يعطيك وراي حرمه كاسه ومنصوب من الله إلا سببته ونحرم ومنصوب وين لقمي روي لا مرجع مرجع حرم ومدتي نبوة نبيه ومن هاي نود كاسي ونسعاوي فرنا مجرنا أنت يعطيك وراي ولا بوا جمع ستة هي مامك هي أورك عوانك هي أورك دلنا هذا بوشر بردالك كلهم دمانتي وزوجي هو إذا إذا يا وهم جاي مرجع جريان suubiyaayaan walakawaayaasuntiyo fasuubiyaan midiyaan dharka la qortay walbeesa la qortay musjida la qortay bridge la qortay antaake dadka la kaawiyaay dad badnisanta badan oo ordaan roodina qoosdigoosiyal noolayaan walaakin muddooyin kamba inuuna haro goone dadka suubina iyo iska duwaayna dooriyo goobode inuuna hata dadka dashada jiliya isla gorane marka goobihii muddadii badniyaata erday suubiyahay kasi maamulka degmada berdaali etin dadkana deegaanada isku dhaafe ee aan berdaal hooskeo gobolkiiba koola ku barakaahayn degmada berdaali koyen marka may aawinaada isin samaytan ka maamul ahaantin isin gurmatan dadkaasay
والله اني والله دورت الانطقوي هذا هذا قريب وقام فرغاس بوا يعني انت السول والمين ونتعاوي كون هناينا وكنت ربيت انه هو مطعنا تكني شغاية دمير الدردالة ما يستبر درتين شوب بجي لنتيه وبلن بولي جاءوا يقر ايه يعد بصلي درتين كشل اللي جدا يوم نانك بيبي انا نتلم مركزي وعرض بيحمل وصنومي وضرهم يستبر ضروا اللي اللي جدا ويبواها waliba yoon usugeena inkastoo unaayn buog caafimaad oo leh markii jareeha oo hata ka film birdaal online farmishigalayda iyo amkiyatan bishaas iyo kusucusugaawiyaana yoon milan walay daawo markaasida kaasi oo ardaybaaninugaabagadaabanye kusiyaana antaasayb unuunan awoodno waa kubadan unatan awoodno oo arday oo intiin goobdajiina un hata sii korno wiilo ma jiraan markan taasna waybo maalin walba maalin walba wax ka daramaaya unuuna intuun wal aawina la isku korniyo iska iska iska ogyahay wallahi walaalkay may absada faday absa ummadda soomaaliyeed mise ummadda islaamka mise adduunka iskala do dadkan oo tabaadaysano dhibaataysano baano oomano meli hoyda unlaayna meli horgalaya unlaayna unta unlaayna abdaawo melugbaada unlaayna lan walba dawla mise shacab mise hay-ad mise qof walba oo aragtay أول قرني ولا مش أول قرن حدثاتي البر كيهون لأمر كان جرد بعض الجرتيون مقسمة طبعا يرد ومطو إسلام كل عالم كل جسم قوصل قوصل لهاي إن كسرت من البرد على الدجموي إن كاتب وضعهم كجروا الشباب ولا كسير لهم كمر قوم يعني كجرنا جيتين ستوات الفرن لن كسروا عن بعضهم قوي قروا لن يدقوا لها شيء عن بعضهم من كسرات والدباتين في البيت لهم ضمن قارن kaas waliba ahay guddoomiyaha degmada berdaal ee gobolka baayweedow ali xasan oo waraysi gaaran seeraadi ah warsani magaalada baydhabo yahay guddoomiyada mahadsanta واي وهكذا
almuwera almuwera bagaarka alaa filismeega almuwera
imrow yow adduunyanku wargabba iddoonteeda sifaday alaab ismiha mar adduunkiisiday ah ertoy maay bakaarka qalabka dhismeeda almuwiro maarinamey oo baydhowa baydhabo kiyaala runteew ijeegu habbaabaanikijeeyen maay may tubeelin maari
ee way dhexe barnaamijka kulanka warsan ee kuguda jirna akhyaara idaacadda warsan ee magaalada baydhabo noordhugun sida ay tahamiin faeliya hawada siinkulana qodobkii ee barnaamijkuna qaadaana weliba markaasi usnaqday isla koonfur galbeed ee kuguda jirne abaarta markaas ku jirta deegaanada koonfur galbeed soomaaliya dadkii weliba iyo hambugta lahayna gudaha magaalada baydhabo baydhabo waliba markaasi kiyaala iyo ilaa iyo weliba ama deeraanka amam siyeetin iyo shankaam iyo gudaha magaalada baydhabo kiyaalan guddiga abaaro koonfur galbeed geega weliba markaasi iyo qiibayna raashin weliba dharnaska jiran kaam kumida kaamamka yaala magaalada baydhabo iyo markaasi ka qeybiyaan aadan cali aadan carab guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda weliba dhiniga ammaanka magaalada baydhabo weliba usu ka tirsanyaa guddigaasay weliba aan walku weydinay qaybinta geega iyo raashinkaas qiibiyan iweliba walyaawan iska jaran iweliba qorshaha kale iyo kuleeyin kaamleyda gudaha magaalada baydhabo faysal dhaa xuseen ya khadka teleefoonka la xiriiri
eedeeda umaasanta faysal dayo adigo bahda saxaafadda radio warsamta insalaame iyo dhegeystayaha marka marka hore horta su-aaladii weydiidii oo haytay maalamo shaqadoona ku badnay magaalada unoo ku huban ku tirsan uneena guddiga abaaraha gurmudka way jaray shalay way jarnay jihdan oo waago oo ilaa eelboortka ilaa arasuudka nawahaje oo hanaana suud marka way raashin geysanayeen shan boqol oo good raashin geysani oo tabaalaysanay dadka tuulooyinka dhow dhow ay shalkooyan ee dad eed iyo tabaalaysan iyo raashinkaas mudanta raashinkiisin deersan hangnaqludoona kaamamka muddooyinkii dambe afartan dhin iyo baydhabo kormeerisin ku samayseen kormeerisin samaysan kaamamka telekoobkiisin wadan walyaabo isin aragdeen baahida meeta wallaahi baahadoona aragni wali ay tahay dad oo muddo dhowley kooy oo aradii deegaanadii oo kasalkooyan hoola daro iyo shagada biyo la-aan iyo raashin la-aan haka gali oo iidan dhibaataysan markaasaan fiirida hata dad dhar qabna ka jara dad koban qabna ka jara dad iidan dhibaataysan ayaan ka aragni marka dadkaasay inta dhibaatadan ka badan dhinaasa ku jarta magaalada baydhabo dhibaatada inka badan arada dhan ba kolley sa la ogi soomaaliya dhan waa baar ku dhidi gaar ahaan hata goboladan koonfur galbeed oo hata magaalada baydhabo joogna way dhibaatada inka badan way ku jartaa ha dhinigan oo agagaarkan oo hireerikaadiyo ilaa dhinigan oo aratuurka lamadan jihaya hata dhibaatadanka daran iyo ciidan ku dhiisanta ya yaa ku garta waliba la sheegaha dadka kukooya kenya intii ilaayo hati oo la qabsado waa isiin kaamanku guda magaalada baydhabo yoosaan qaabilahaytaa mudane dadki kenya dadkii oo dadkii lahanagi haay oo kenya lakushaani anas gaabalaad n r c atakor gaabalaasi guriyaal baa lindasay walbalal ya ya ya walaskaa u n s c r ya holasin ya n r hanasayba wali ku daran ahaa nimankan oo baadiyada ku kooyan oo magaaladanti dhagalan meelyo kun shilin yoo kuqaadan lahayn meelyo lanyoolwarsadaan lahayn ee ku daran dhibaatada oo nimanka kenya waa dad magaalka noole yahaayeen dad tun oo baadiyada ku kooyanaya iyo intuun aragni iyo eed inka dhib badan iyo eed iyo dhibaato eed zaaidan ka aragni marka waliba la sheegay in dadkii deegaanada kubarakaceen oo ay kumid yihiin goofguduud shibarow qaarna muddo toddobaade iyo jidkaha ka jiraan ku barakaceen gobolka bakool hanase kaamamka qaar meydhala daashba ma ka jiraan dadkaasi may samayteen oo dibadejin ama bisin goobyo deegaanka samayteen faylata walaalow faysal dayow aragtida ciidan faylata dukad weydiidi way jartay dadkaasi madiyo hata kooyan dhinigun oo goofguduud shabaalow jeedaan kooyan way shaldigeena badanaada kaamamkee ka shal darnay kaamkan oo salaamay idaalalaraw iyo kaamkan oo hanaana two ilaban janaay two ilaban janaay one meelasaanka shal badanyin inta kaleen yoona wayba waa kaamamka kale kasi shal jaraan haddii hata leera fursad oo dhuulbanaanga dadkan la siiya la dejiye leera walaska dhamaaya markaasaas dartiya wali qorsheenay maadaama barakayaal korin jareen barakayaalkasi naftasiidii oo dadkan wadii oo arageen unub waynoo dhibadinyaareen dadkaasa kor dejiini walaagii oo ma-aawano e ama walaagii oo walangobashabe ayuu noo wali fadaana ini meelwasilkashal beesgareeyo baahidii oo meelileysaasaan mudane gadoomiye marka kormeeradiisin ka sameeyahay tan kaamuunka keelan guda magaalada baydhabo iyo dadka tabaalaysanba ma guda magaalada baydhabo shalida ka egda mise deegaanada una kormeer ka samey doonta oo abaarto inta badan laa ku sheegahay wali fadaanaha dadkaas walina ku jaraana su-aaladana weydiidii walibu ahaa su-aaleed muhiim hew dadka hata walisadaanay he tarakoobkan oo hata la suubiyahay ama dadkan oo hata walaalasiyahay meelilaahay kushalkooyan ley deegaanada tuulooyinkiiyo kushalkooyan oo magaalada baydhabo hoos koyaas yaa la fiiriye deegaanada badanaa deegaan hebla ku kooy deegaan hebla ku kooy deegaan hebla ku kooy iyo badadaas deegaanadii meelo ku waaye ogaadaana deegaan hiblaaye deegaan hiblaaye baydhabo inta tuulo hoos koyaas waastoogi tuulooyinkii oon badadan dadki oo badanaa badanta kooyan tuulooyinkii oon ta tiradan inta lakuwaayo tuul hebla kooy tuul hebla kooy oo erwaayan oo lakuwaaye ee dib eegida lakasuubiya way fiiriye deegaankaasi dadki walaa dadkan dhaamana ama mainta lakuwaasimiyaere homarkun deegaan shawalka geesi korsanta walka geesi oo bilaad kasi mudane geedka kaamumka isin wal jeyteen walyaabo isin jeyteen way kumide way kumadaayay raashin bariis iyo saliid iyo wali kala jeynay dar oo wasiirka maaliyadda ankadagay dadka bartiyar leh kasi waysaska waysaska bariiska iyo dharka isin sideen me dhulsahayn
dhoosaska oo raashinka liinka talagaliyo meelo kugaani boqol onogya horta wasiirka maaliyadda dharhangadi oo tabaaleysan boqolkaas inu geysini sidoodan geysini inta kaleni on wahaana shan boqol oo dhus yahayan marka dhuskana raashinka lisdasyahay wali haytay mmeme shanti dhus way lisdasyahay raashin yara la geysyahay way siyaanay way taawiyeen guddiga waayigelinta oo warfaafinta yaba ini horan shaayeen taawiye dhus kasta walaylii ama shanti qofood walaagiyo leeyin way taaweetaa guddi warfaafina jare oo oo waayigelinta ku saabsan markaasaasaan haysi inana ka dhawaaga marka gurmadka abaaro qeyb ku ata mudane ay garabsiinku sii haaya dadkun gurmudowji oo isin sameey haytan mar walba isin kaamamkun kormeere iyo raashin isin jeyn sii haytan ay galansiinku sii haya gargaarowkan bulshada gargaarowka bulshada wali galan noo sii haye kan oo aan dhaladeen deegaanka deegaanadan reer koonfur galbeed gaar ahaan magaaladan baydhabo obdesiona tiroogna ye way way istiladaamay he dadaadii bangogda baydhabo tumun haafadood ku dhiman iyo ku dhisan tumunka haafadood raashin oo leh saliidle burle bariisle iyo ninka deegan iyo hani wareejiyeen wali kale inta ini anan kujeedi faday raashinka hani wareejiyey asiiska hanaanada hoolaa ee suwelba doctor ali rooble isuna wahani wareeji raashin bariisle bur sokorle baastale saliidle yahani wareeji marka walay kale oo raashinkan kale ona ka gadahaynoona dhaqaalo oo iyo isku aruuriyeen reer baydhow lan kastoo ilaahaydiisu walsi ilaahay umudumay bua baahida hayse isudkusii daren oo isku hilgaameen iniyo dadyo walla gobsadaan dadkaasaan noo degan muujima idoone oo hata wal nasiidii ama eediblaayowna raan kale male mudane dalaad may bala dhisay tiimamka shaqeew gurmadka abaaro oo dhinyo fara badan shalbow dhinyaalkiiba magaalada baydhowle ay ka ekaadeen mise gobolada bakoolniyana abaaro ku jarta webigiina isiina guri oo gobolka shabeellaha hoose maraay may tiimamkaasay gobolkaasayona ma maraan maha
tiimamkan oon dalku dhusi saadii bogda wasiiri leyin xildhibaani leeyin maamul goboli degmo leeyin wali fadaana sajida gobol binionay seedanaya insha allah iyo ujimeed ini magaalada baydhabo keliya lay guddiin haadan ama walgiisyan mayn ka tala galna marka wali fadaana insha allah haddii ilaahay yaru hoolenin bilaawti safayleen oo ninka bilaawti safayleen oo ninka soota wali fadaanahe ini goboladan kale niona la geysiyo wali diinhaaya iyo fadaana insha allah ilaahayna una galantaan hajili wali arrin lahaayay ilaahay abaartan noobiye ilaahay nabadi fiawaangna siiye wali arrin lahaynayha umud kasta oo ilaahay lan kasta oo ilaahay isu dareensi isu mas-uulka weeli oo ilaahay iswalsii ini dadkun oo dhibaataysan goboladan sadiidan gobolka dhibaataysan iniyo lan kasta walaagiisa xela far hanka deegu dadkan dhibaataysan liin geesiya guddiga abaaraha gurmudka koonfur galbeed inay hata wareejiyaan waana ku qiib gaadadaanaya ya yay fara lahay
qaybanka dambe barnaamijka kulanku warsan yaa sideerne akhyaari qodobkiigana weliba markaas is ookinay nagaday magaalada baydhabo weliba markaasi ha ka badahaya iskuulaadka walbarashada geega magaalada baydhabo weliba markaasi la kufuray iskuul macad eh kaasoo markaasi la kabarada doona maadooyinka shalgadiisan warbixintaas iskuulkaas ka saabsan weliba markaas nin dhimaastiray mukhtaar sheekh aadan dalmar
معهد لانك مقدر Somali Institute and Professional Studies يجيك لكفري قدام مقالدون بيدو ميبا حفلدي لكفراي معهد كونها كقيب قلي maamulyaalka iskuulaadka shalgadiisan ee ka yaalaan magaaladan baydhabo aqoon-yahano odayaal walgorod culimaa uddiin abwaani iyo ardayda shalgadiisan ee walkubaradaas iskoolaadka ka yaalaan magaalada baydhabo cali maxamed cali cali dhiidhi oo ee maamulaha macadka yaan faahfaahiyay dadkii ha ku qiibgalay xafladdaas ujeeddada macadkun iyo unfureen i walaayo ardayta ka bara doonaan macadkun waa iskool kurasub degmada mbaay iyo bokool kolay uma maleynaayo iskool lamid ah inuu meeshaan uu ku furiya iskoolkan waxaan ugu talagalnay waxyaala badan ugu talagalnay waa s i d s college wuxuu ku baxayaa english english system ku baxaya waa iskool oo minaha very strict education annaka haddaan ka rabno that we are going to change in minaha youthkan amba baadhowa joogta amba dhalinyarada amba daxda wax jecel inaan ugu bedelno aan ugu talagalnay marka insha allahu tacaala sida maqofka uu yahay amba sidaan halka aan ka rabno waa iskool minaa uu bixin doono koorsooyin fara badan oo sida hadda meeshaan ku aragta intaas calaamal iskuul afxeenta ama applied science ah oo oo leh certificate and diplomas ah magaca institution amba iskool walba waa la furan karaa magacana minaha dhaasnaanta maata magaca nin walba iska furan karaa meel walba furan karaa laakiin there is a reason season and reason a jirto oo minaha waxbarashada loo furo marka reasonka waxaway systemka aan ku horumara waxaway markii waxbarashada la furo iskoolka la furo maanta waalidka amba ninka dhalinyarada iskoolka imaado isa dhimati geliyo iskoolka wuxuu leeyahay season ay reason uu leeyahay waxbarashada satadamba waa two alternative season waxaway ardaygan waa inuu hadda for example cunuga glass one markuu yahay marka iskoolka la geeyo iskoolku bilaabaya glass one wax ma aqaano o b c d ma aqaano isapigina iskoolka markii ardayga loo bilaabo he doesn't know ABCD, he cannot write his name. Lakini mukuru karo magiciisa ba ABCD uma aqaano. He doesn't even understand the meaning of school. Misanson laakiin wuu ogyahay meesha meel oo wax lagu barto oo uniform loo qaato, bag loo qaato, ee loo dhaqaaqo subaxdii, ee lix saxan laga soo galbaday mato wuu ogyahay. Laakiin waxyaalaha quality ku hoos jiro waxaa fahmi karo minaha markaa dad dowladdaas la siin baa fahmi doon ma marka seasonku waxay cunuga galaas wanka markii la geeyo up to glass fasalka sideedaad u soconaya fasalka sideedaad markuu tago haddana wuxuu gudbayaa fasalka form one form one kadib adeen waa four years procedure uu galayaa minaa afar sano marka seasonka cunuga glass one ka soo baxay glass sideedaad imaada wuu gudbi rabaa dugsi sare wuu gudbi rabaa cunugaygu waa dugsi sare amba gabadhaygu dugsi sare la dhahaya laakiin season waa taas ardaygu waxaa glass one kasoo bilaabay sideedaad gaaraa taas waa season laakiin reasonku mbinu waxay tahay meesha ku jiro cunugan forman wahaa glason wahaa glas a bimaade markii glaso glason la geenayo iyo dhahdan hadda muxuu iska bedelay muxuu markaas garanayna hadda uu kasaaya waayo cunuga markaas waxaa laga yaaba shan sano ama toban sano inuu jiray dacdiisna waa isbedelaysaa marka marka dacdi isbedeshay maskaxdi ma isbedeshay wax muu bartay wax muu dareema warqad muu qorin karaa wax muu akrin karaa maanta ardayga maanta haddii uu galas iskoolka meesha ku istaajiyo arday aboodo miya oo maanta ku shaqaysan kara miya daadin farmasol ardayga minaha marka foomana u gudbay wax ma akrin karaa daadida reason waay ardayga minaha marka iskoolka la geeyo iskoolka markuu dhameeyo ma awooda marka inuu macalin noqdo ma awooda inuu bulshada minaha wax ka bedelo ma awooda marka noloshiisa iyo minaha nolosha bulshada ku xiriirto inuu maaray ma awooda daadida resol seasonka iskoolka inuu dhameeyo seasonka waxaa iskoolka ardayga cunuga inuu dhameeyo waay laakiin reason muxuu yahay wuu dhameeyey muxuu ku dhameeyey that is the reason marka insha allahu tacaala iskoolkan waa iskool annaka aan ka rabno different from the others insha allahu tacaala iskoolka inuu noqdo iskool meelaha oo dhaxda waxbarashada jecel
may basaas oo kale xafladdaas ku hadalay maamulooda dugsiga hoose dhexe sare ee almacrifa muxudiin shariif isaaqo oo ah maamulo walbadan ha ku shaqeeyay iskoolaadka shalgadiisan ee magaalada baydhabo isla mar ahaantaasna haanroogi isbeddelkii walbarasho ee ku jari degmada baydhabo iyo gobolkumbaay guud ahaan wuuse oo sheegay ini horumar an eto deegaanka ini laku furay macahad ardayda deegaanka iyo ka baradayaan xirfado koran qaadayaan aqoontii oo maadiga ee runtii raggii ha aasaasi ama ha abaabuli xafladan qiimaha badan leh oo etwalalanisukoyowna ee furitaan iskuul oo runtii walbarashe ee walbarashada hadhowaayana xaqiiqatan sababtoo ah qofka insaanka bini'aadinka ah ee nololiis oo dhan mayba ka jarte inuu isu walbaraba haddii isu walbarana mayba waa qolofteegin iyo nagade qofki insaanka ma imbaahanya in laku dhisi lama shay lamada shay may eyna nafta jirkana kobaca fadayniisa kora ma imbaahanya raashinkii biyoogiyan baahanyi ruuxdana ma imbaahanta in la dhisa aqoongaan baahanta saas daraadiye marka in qofka insaanka laku dhisa dhinaca jismigii hungurigii lahasiyo laha barbaariyo heerkun laha deersi waalidiinta kheer alla siiyayo ha dhisaayana heerkaas ha deersiyaayaan dhinaca waxbarashadana may laku baahanyayeene lankisaas lahan dhisay hungurigii lahan siiyey buugaagtis lahan diyaariyey maaragtay sadiidis lahan mariyay mishaani usuna in laku dhisa ruuxdii ahaan in lan dhisa walbarasho la geliy sababtoo ah qofkoob iswalanbarana wal us eyma jarta imaamu shaaficiya gabay mayba ka heray waxayaatu lfataa wallahi bilcilmi watuqa idaa lam yakuna la ctibaara lidaatihi qofka dhalinyarta ah nololis ilaahaya ka dhaaraday may beeray may bakjartay nololis inuusu walbarado inuusu ilaahay ku hobsado lamadaasay shareer iyo walbarashan inuusu walbarado meelalafadheeda mee alla hobsin inuusu ka dar waay lamadaas markiiusu ka dara haddii lukuwaay lamadaas shay walnan barna ilaahayn ku hobsana laa ctibaara lidaatihi fiirmadiis waliyo nuxur ee leetalaku sheenaw malle imaamka salley saas oo kale gabayda may beeraayana baadiri lfursa waxdir fawaataha fa buluuqu lcizi fii nayli lfurasi baadiri lfursa fursadan degdeg waxdir ku digtoonow fawaataha fursada inaya ka dhaabto ku digtoonow fa buluuqu lcizi sharaf oo la deeraadiisa aragta qofka haddii la ka hela hada shaykhun kabiirun lankun lan maaragtay lan wiinu lan caalim eeu maaragtay lan mufti ew haddii la ka hela korna waxay oo min asamaayi munkukoyna malaha ka dijiina keliya mayba suubiyey wakhtigii usulahaya ku faa'iidaysidii xalaqaadkii masaajidada kabiiri kubacdana mayba deerey inuusa heer muftiya usa deero wal iftooda deeri saas oo kale qofka markiisu maaragtay een walhabaraba heerkas iyo deere lankulla kaley barofesoor waaye derajadii maaha dhisay jaranjaridiis hoose ha dhisi dugsi hoose dhexe sare jaamacad bajular ha qaadi master ha mari ditoore ha qaadi heerkaasayna ka deeri marka qofka cizi deeri haddii la ka hela fa buluuqu lcizi fii nayli lfuras sharafta oo la deeri keliya may kiirinta in maaragtay fursada hoosey laha deera macadka cusub insha allahu tacaala hadhowaayana waxbarashada walba waxbarashaha ka ziyaada maadaama bax waxbarasheena hadhowaayan iyagana hadhowaayan insha allahu tacaala marka yoona mayba ku codsadaanay in insha allahu tacaala dardarta cusub iyo hagaleen tayadana eedin isku dhisan biidn illaahi tacaala tira arday wal helo insha allahu tacaala keliya may haka gebagabeeyey macadka mahadnagee maaragtayaalka iyo dadka isku duwiridii oo barnaamijka waa iska dheeli jiri eedan ku mahadnagee eedan mahadsanyi abwaan maxamuud xaaji maxamed tarash oo ka hadalaayay magaaga abwaaniinta xafladda lakacasuumi yo ku jeedii meelaasi khudbada eeda anqaayo badan taasoo ku hadalaasi aqoonti iyo wanaagiya in lata bulshada isidiya walanku bedelo korto qaab nololeedka bulshada hatiya ka sugayin wusoo abwaan maxamuud xaaji maxamed tarash haanqaadi khudbada dhatiye sheeko ciidan xiisi badanaayta oo tusaale ku biyaasi farqidan dhexeeya dadka walbaradii iyo dadka walanbarana ana elma makasaw dufelen makasaw marka maana linjojoqaaye warfel sheego makasaw lankii walbarde cilmile ama way arag eh lankaasa wal sheege walna manaa wal sheegojena fele lama sheeki karooni aan ere lama shiba karooni lama dareera karooni lama fidhi karooni lama dhimasho karooni lama noolana karooni aan ere marka dadka wal walbaradaya sheeka karo n lama shiba karooniya lere dameer idogomba shiba karooniya lere reed dadka walbaradayna meyini oo haddii hakirooniya n walfaylasha sheegow ma garon runti reed n runa sheegdoy beenna in sheegdoba lere shibna naate war sheegdoon on waayta lere reed kulli war sheegi maayo on isdhandhow sheegi maayo reed ebwa maba ay muuqda ini walbarasho lahanjeysini baydhow oo gudaashe walbarasho ini la hanjeysidii an eedan ka faraxan walbarashooda an walmagarodaw laakiin lankii walgorodaw jeeda walbarashana jeeda lankii walbaradawna jeeda lankii walbaradina jeeda an laakiin walmabarad marka n walbarashooda iyo iyo caafimaadka iyo midnimada iyo walbadan oo wayba kajeysada jareexay baraarujiin ama waa gelin yakatiisa macnaha way bajeelay inay wallo barana way bajeelay inay caafimaadka la fahma way bajeelay maslaxada midnimada nabadi iyo jeelay marka waagasayto wayba kajeyslijirahe wal oo fariime ah fariimo on yani oo unajeysadayn ya wayba kamid ahayeen baydhabo oo sagaalo sideedi lankiroori waa barooga lanki roogana n maa baroogna isuna sheekada haylaysa baydhalsi hayd marka xilligaas yaa way bajaray wallan wal akhriyow ilan wal abtugow mijaran wal abtugow ilan wal akhriyow mijaran dad badan tuma isjeefan jara oo dhalinyaro tuma isjeefan tuma isagaal sana jara yaa walnan akhriyaane walnan abtugaane aragay oo majaasay hanun jaad aamayan jaad hanun aamayan oo waan hanuuna labisan islaamto ay bunowle raay iyo sarto iyo lata idiya hoos iyo maalin gobi jaad ka aamayan marka iskaasiintu waxwaalo doon waalan ma jaran meel bakhaarka yaalo yaa xawaalo lisaano jiray oo fakis yaa lahdaro jiray fakiskaasi lankaas meel isjarooba beled iyo baadiin lagu heli jiray markaasa hebel ay garode hebel ay garode la heli jiray la heli jiray fakiskaasi lan akhri jiray meela lacag lagsan jirin haanshidaasa lan jeen jiray markan ay bunow maalmo maalmo kamid haanshidaa lan sheeni haanshidii waa lan akhriyo waayte arinyugamadun idiya jaadka ameen maytare ciyaalkunba nuusunba roogana hala in akhriyaan markuu ilmoogya aweertay haanshidi injiiti haanshidi markuu way taray haanshidi way taray ciyaalkay sindo ayaa gabdariyogi haanshidun iyo akhi haanshidi madun ciyaalkii jaada ibsadaan madun madaasa habarto jaada ka qaaday ma areena barikin shanaan maasa la qaaday jaadka la iibsaday markuu jaadka qiimiga lagu qaniyo la yooda qaniyo lan ka qana awma leh wal iibsaday lan wulub inta ka darab kansade wala lan wulub abti adagaga soliya wal ka forsi markaas islaanti ha korsurutay haanshun in akri wiilshay haanshun in akri wiilshay haanshun in akri iyo tiri wal dhiigo male madaasal sirtilin deylanko sheemba haanshida yari madun haanshida fiiri oya kuweydiyey masawir iyo wal walka walka yaala yawid masawira kuwaay us oo wal fiirka koo kala say siisay masawirkun adina araga galay kana shiriis ay aragna dhay haanshida saasi haanshitaray mu fadhi marka hun bee masawirba balaayahay gemireed haansimadun islaanta horta way baareena dee aybunow ma aybunow ma islaanta jaadka lahaqaadi wayre war jaadka gareersa mina deerni hata le haqaadanay mayno fadaas jaadkaba ma aanew korkaal ku tab yaliyan islaanti mar ana jaad haanshidin afri haanshidimadu maareena beesinka taalima marka markaas aybunow ona haansho haansho aqtumaisiyesan tuusiyeesila jiran meel waa laka abtugo meel waa laka akriyaw maha aragna hoodad laakiin barowbay fadaaso beeso ogaba niin sheeg habarow maana iyeeran markuu lankooweereebano way weelase lanko awshargaabo laraw oo dameero dhaamayaw lankaasa wal akriyo kase dadkii horka damboye kaas agna seeba ereg markaas satri kaas aniba rukunka iyo bibaisene kasan akriya aniba hatbay koy lankiyaa roora koy dameerka jidka kajensi isuna idiaka baa alaabame arka aybuno aybuno ba furusani geeg inti shari hasta dar shani shani maalam inta shaqo way haanshun in akhri haanshun in haanshun baa ma ka diiraw dameerka baawla bir bir ka dhe yasan isi baylanki haanshila ngari waa jaybuno markaas ka bacda ya maalinki hanagri doona maalin kale lan akhri doona rid wal barasho heerkaas atan iyo jartay markan film macna wayba kasuu bii jiray sheeko oo maadeys waa kasuu bii habana ka jiray si dadka oo aan ogaadan in heerka mar jaahilnimada marahayd markuu alxamdulilah niman wayba ka faa'iidaysadeen oo artay xamar roogeen oo markaas hay-ad la raw unesco la raw oo barnaamijyadii lambandhikii oo eed iyo eed walmiinka qabanjee jiraan reed walbadana ha ka sheekaynay maalinkay dooshay majido iyo imatinka damboye dugsiiro ahaa jiditeeru ka maran jiray markuu si dadka walan ogaadan bal dadka dadka marayda marooganna wala akhriya ma leh dadku madaaskooyanna bulan wala akhriya ma leh so bala umbaradan wala akhrisku en jaalulanka bahan yaartay way waa sanjiri suugan balana ka jeysani ayaa kamid ahayd owlaadun dareelo dirbiri iifadaayaan daroogoysiyey baaburkii dareelo dugobsadaayaan wadanayo dugsi maahnaayo yaa badan yaa artay kajeysda jirna alxamdulilah sid hadda eed iyadan farahe meel walba oo jaamacado badan ii iskoolado badan ii أنا إيران فرع زيد سيد إنه سيما إيران كمان سنتين والسلام عليكم
maxadka soomaaliya institute an professional stadia siya ee kii inka horeeyey u tiibiyey oo lakufur deegaanka maybaane macad kun hake eeday wakhti deegaankiya ku jarta kacaan walbarasho oo dadkii ka nool magaalada baydhabo iyo eed hamuun inka qabaan maxadyo kore oo ardayta ku heli koraan aqoon dhaabsisan dugsiyada sare taas oo walku bedeli doonto aqoontii iyo lahaayeen islamarkaana kordhiyaasa aqoon ku zaa'idsan tiyo habaradeen oo ka ekaatay dugsiyada sare
warbixintaas oon intaan idinku jeedahay mukhtaar sheekh aadan darmarya barnaamijka kulanku warsanka dambeyti intii barnaamijkan lamida reedan kulmaan akhyaare weliba siinku tabaana sidaasi oo maana allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu siyaasadda weliba markaas intaa gabagabeynay jadwalkan idaacadeed oonay bilowday saacadda markaa tilitisaa duhurnimo intaynu beraytu mid lama sahiraabno waryadan kulmaan weliba siinku tabaane sidaasi oo maana allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu
أرأيت ال- بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماء